You're with SBS Radio.
dadkaas w waxaan subinaa adeegyo badan baan u subinaa dadka maaragtay magaalada ku cusub tan u horeyso ee airboortka in laga soo qaado oo maaragtay la dejiyo guri ku meel gaara taana loo diyaariyo waxay cuni lahaayeen waxay cabi lahaayeen meeshay seexanayeen kadib intaa waxay joogayaan adiga siddeed iyo labaatan beri bay deganaanayeen guriga oo maaragtay ijaar ay bixinaynin waxbaa laga qaadaynin si ay maaragtay xoogayaar lacag u aruursadaan oo markay guurayaan maaragtay guri long term ay ku guurayaan ay u haystaan lacag kaasho ay maaragta wax isaga bixin karaan wax ku iibsan karaan waa gartay kadibna markaas maxaa dhaca labaatan iyo siddeed beri kadib guri kaleoo wakti dheera la siiyaa ha guri kaleeto ah markaa maaragtay loo raadiyaa maaragtay waxaan contract la leenahay qola la dhaho center care oo maaragtay guryaha u raadinaysa guriga markay usoo helaan xagga u guuraan waxaa laga caawiyaa dhanka liiska markii la saxiixayo iyo waxa oo dhan furjubaanka iyo waxa iyagaa keena marka xagga loo guuriyo waxaa loo dhigaa alaabtii ay ku degi lahaayeen maaragtay furniturkii oo dhan wax ka maqan ma lahan xataa da u yaraatay qaado kama maqna walaa bakeeri
waa gartay marka marka laga reebo gurigii bay degeen adeegyada kaleo markaas aada u fidisaan wixii ka dambeeya maxay yihiin
marka intay guriga ay siddeed iyo labaatanka ay degan yihiin waxaa loo suubiyaa in maaragtay bank accountka loo furo sunderlinka la geeyo maxaan ku idhaahdaa health appointment dhanka caafimaadka isbitaalada wixii lagu xiriirinayo lagu sii xiriiriyo oo loo suubiyo kadib markay guriga long termka u guuraanna waxaa la suubiyaa enrolment iskoolaadka la suubiyaa caruurta iyo waalidiinta iyo wixii maaragtay waa inay luuqadii bartaan wax luuqadii enroll enrollka in loo suubiyo maaragtay iskoolka ay tagaan waa gartay intaad hadda ka shaqaynaysay red corosta oo howlahan aad ku jirtay guud ahaan dadka cusub oo waddanka ku cusub markay yimaadaan maxay yihiin waxyaalaha ugu adag oo ay isdhahaan allaylahe ama ama dhibaata ka marto si ay u degaan wallahi tan u horeysa maaragta kulligeen aan soo wada marnay waa luuqadda u horeysa ee maaragta qofkiina hadalkii kuu sheegi karin dhibkii haysana uu kuu sheegi karin dhakhtarkiina waa inaa raadisaa dhakhtar maaragtay dhakhtarada badanaa ma wada haystaan maaragtay interpreter oo maaragtay ama lineka e ama mid jooga onside waa labada qaar aan lahayn marka waxay anfacaa waxay dhib ku tahay maaragta inaad raadiso dhakhtar afkoodii ku hadlaya ama adigii aad keentay turjubaan dhakhtarkii mar walba meeshay tagayeen u raacaya so luuqadda bay aada iyo aada iyo aada ugu dhibaatoodeen midda labaad badanaa hadda gruubkeena soo gala ay u badan yihiin waxaa waaye dad labaatan sano ama soddon sano refugee camp ku jira oo weligood guri degin oo meel degin sidii aad u bari lahayd inay maaragtay toiletkii sidii loo isticmaali lahaay kadib maaragtay kuukarkii sidii loo isticmaali lahaay waxaan haysana dad wallaahi maaragta markay wax kariyaan alaamka markuu maaragtay qiiqa baxo alaamka baxo si alaabta aruursadayna banaanka wada fariisteen maara kumana soo wici karan oo telefoonkeena masida loo diro ma yaqaanaan qaarkood oo smartphone baa la siinaya waxaa leeyahay smartphoneka case managerkaada ka soo waca mana yaqaanaan sidii wax loo diro fa dhibaatooyin badan bay dadka la kulmaan oo maaragta ugu horeysa markaad cusub tahay waa gartay marka idinku imisaad imisay qaadataa intaad dadkaas gacanta ku haysaan oo weli caawinaysaan ma hal sanaad haysaan ma lix bilood baad haysaan kadibse maqolooyin kalead ku wareejisaan oo tidhaahdaan wixii halkaan ka dambeeyay kuwaasa ina caawinaya mise waxaad tidhahdaan fantashiro fil arli maaragtay waa inta inu soo hayna waa inu soo hayna case walba waxay leedahay xaaladeeda isku wada mid ma ahan dadkao dhan dad waxaa jira dhibaatooyin badan haysta oo maaragtay haddii xataa programkan uu yahay eighteen months in la hayo oo la bixiyo dad waxaa jira aan la bixi karin waktigaasi oo waktigii maaragtay aad bihi karta baa qofkan wuu wuu isku filan yahay inuu wax subsado marka saas daraaddeed waxaa la yeelaa kaysaska abiil baa loo subiya in xoogaa la haayo amase la fiiriyo meel kaloo caawin karto maaragtay waxyaaba hadday seen waxsaa u weyn kasii caawida hadday dhib weyn tahaan aan isku dayno yacni anada weyn oo lagu caawin karo maxay ahayd waa gartay dabcan dadka aad caawisaan adduunka o dhan bay ka kala yimaadaan xeryaha qaxootiga caalamka oo dhan bay ka kala yimaadaan sanadihii u dambeeyey qaxootiga ugu badanoo ini soo maro aad caawinaysaan xaggee ka imanayaan wallahi i think ninety percent waxay u badnaayeen bermis berma dadka ka imaanayay groupka labaadna waxaa waaye groupka ka imaanaya africa siiba maaragtay oromo dadka kenya laga soo qaadayo waa gartay qowmiyadahaas kala duwan aad aragtaan waktiyo kala duwan miyay ku qaataan intay kala fahmayaan dalku ama shaqo ka helayaan ama afka ka baranayaan mise wakti xadadan oo isla eg bay ku qaadataa
ma dadku isku wada maaragtay isku wada karti maahan dadku way kala duwan yihiin dad qaarkood wixii yarna way la qabsan karaan wadanka si sahla qofkii weynaana xoogay waqti dheer ku qaadanaysaa qofka waayeelkeena hadda wab ka sii daran tahayba waqti dheer sii qaadanaysaa intuu xataa afkii ka barto uu wax ku qabsan karay waa gartay dadkaas markay yimaadaan oo aad caawisaan markaad weydiisaan sida ay dalka u arkaan dalkan cusub iyo sida uga duwan yahay meelaha ka yimaadeen maxaa kuugu yaabka badnaa ee kuu sheegan ama ku aragta only waxay ila tahay waxay keliya la yaabaan maaragtay nin walba horta culturekiisu keensadaa markuu imaanayo ummadday ku fiican yihiin dowladahan badan ee hadda imaada maaragtay bermiska oo kaleeto community oo maaragtay xoog leh magaalada ku leeyahin taaba si fiican horta annaga noo caawida oo maaragtay dhahno taalee bal dadkan aan caawiya oo qaada iyagaa si fiican usii caawiya laakiin tay la yaabeen badanaa ama aan aniga aan fahmay inay maaragtay markaad u sheegtid ay kula yaabayaan oo markaad tidhaahdid maxaan ku idhaahdaa aad ka hadashid waxaa la yidhahda domestic violence oo kaleeto maxaan ku idhaahdaa caruurtaadu age waxay leeyihiin maaragtay gooniyo maaragtay take the freedom and they can do whatever they want culturekoodana ma ahan diintooda dhaqankoodana ma ahan waxay wadanka kala yaabeen taasa ugu horreysay kaas ahaan aniga kesiskan la kulmay waa gartay soomaali ahaan markay noqoto waxaad ii sheegtay in dadkaas waqtiyo kala duwan aad haysaan iyadoo ku xiran hadba qofku sida uula qabsado
ha barnaamijkeena wuxuuleeyahay sidii toban bilood buu leeyahay laakiin independent caseska hadda say u kala culus yihiin waa gartay australia hadda qaxooti badani ma yimaado ma dareenteen inay isdhimeen dadkii inii imaan jiray mise sidii hore unbay usoo galaan oo waa lasoo qaatay qaxootiga ma aadaa loo soo qaadaa honestly si xog laa hadda loo soo qaadaa atinka bil walba adiga waxaa timaada afar flight baa soo gasha oo qaxooti wada saddexdan bilood afarta bilood u dambeysay waxay ahayd bermis berma u badnaysay
waa gartay tan u dambeysa saar adoo aada u mahadsan guud ahaan maadaama shaqadan hadda cabaarad ku jirtay waddanka laftigaagu cabaar deganayd imisa sanaad is leedahay qofka caadiga ah ee dhallinyarada ee qaxootiga way ku qaadan kartaa dalka inuu la qabsado oo afka barto shaqo helo
wallahi taas waxaaba qof xirfadiisa kartidiisa dad waxaa jooga haddaan ku idhaahdo lix bilood joogo hadda maaragtay ku imaan karo kula hadli karo oo kale ored ingiriiski waan ku hadli karaa waan ruan waan fahmaya waxaa sheegaysid waan aqri karaa waan kori karaa goormeed shaqo galaa goormeed shaqo i raadinaysa iyo waxaa arkaysa qof same agekii ah laakiin kule may am not confident so sheekadan waxay ku xiran tahay qofka kalsoonida ku qabo naftiisa iyo siduu maaragtay karti u leeyahay wax barto ama cusubsado waa gartay guud ahaan australiyaanka aada la shaqaysid baryahan dambe dadka qaxootiga dad badan baa kasoo horjeeda qaar muslimiinta kasoo horjeedaan qaar hadday rabaan dadka madoobey kasoo horjeedaan guud ahaan adigu beed baad joogtaa qaxootiga shacbi ahaan australia iyo west australia sidee loo arkaa wallaahi ma opinion aniga inkastoo maar dadka isku wada mid aheen ra'yigoodu wax dhibaataa maaragta aan dhihi karo hadeertaan qaxooti waa lagu siibiyey ama waa la yeelay ma lahan inkastoo maaragtay meel walboo la tago koleyba aad dareemaysid qurbo aad joogtid oo maaragtay aadan ahayn meeshii aad ku dhalatay ama meeshii aad afahmayday ama meeshii dhaqankaaga lahayd there will be challenges always laakiin adirinsii soo faar maaragtay personal challenge dadka lagu suubiyo waa gartay qofkii qaxootiyo waddankan imanayo weli australia aan imaan maxaa talaa hoos siin lahayd ama maxaad dhihi lahayd dadka cusub oo qaxootiga waa looga baahan yahay si ay dalka markiiba ula qabsadaan
wallaahi tan u horreysan dhihi lahaa waxaa waaye iska daa miidiyada waxay sheegayso taa horta dhib weyn bay keentaa leanna waxaan fiirino we believe inay run tahay laakiinse markaad aragtid the reality is different there is maxaan ku idhahda dad aada iyo aada u wanaagsan oo jeclin dadka caawiyaan oo maaragtay guryahoodii furayo maxaan ku idhaahdaa markii aniga aan magaala maa shaqadan aan bilaabaya program kalean ku jiro oo la dhaho silum seekarka wallahi dad waxaa jira australiyan oo kale maaragtay qaxootiga oo laga soo bixiyay narow annaga aqal siinayna annaga ha degaano qol baa la siinaya so there is always good people marka la imaa maaragtay open mind adigoo ah adigoo maaragtay doonaya inaad maaragtay wax naftaada tartid meeshaad joogtidna wax taraysid soomaali ahaan maxaa kula talin lahayd markay noqoto laqabsiga dalka iyo australia deganaanshaheeda iyo guud ahaan
soomaali ahaan haddaan soomaali khaas ana ka hadlo waxaan dhihi lahaa soomaaliya fadhiga kaca horta waxaa la dadaalo had laysku dayo in wax la barto hooyooyinka badana wallahi waxaa arkaysa hooyooyin badanoo toban sano magaalada jooga ilaa hadda turjubaan loo qabanayo marka taana annagay dib noo dhigaysaa caruurteena waxbarashadeeda iyo horu kacoday dib u dhigaysaa marka waxaan leelaha qof walba ha kaco ha dadaalo ha isku dayo inuu wadanka wax ku kordhiyo haddii maanta wax kusoo kordhinaysid diintaada iyo dhaqankaaga dadka shaka kuma lahan as long as you doing good for the country
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.